barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laptop soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha kaagaaban hirarka filimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco waana labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a ciyaar kubadda cagta ah oo magaalada jabuuti ku dhex martay laba kooxood oo ka kala socda dadka gaagaaban iyo kuwa burburan ee ku nool magaaladaasi waan ka badanay laakiin maanta nasiib daro ciyaarta iyo isuso adkeyn anagana isu waa isuso adkeyn doona insha allah wallaahi da shucibka boqol kiiba boqol anagiina taageeraysan yihiinba haas ahaatee inkastoo dee de kubaddan maawiilo ah loo arko marka kubaddan kale dhaadheerka besiga waa laga dulbatayba marka kubadda inaan ku cusub waddanka insha allah anagna de waxaa ka leenahay dee shucibkeena intaa iyo in ka badanba insha allah waa soo dalba doonaa burburka waa soo naqanayna
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa magaalada gaalkacyo oo laga furay xarun ay gabdhaha dhallinyarada ay ku bartaan samaynta agabka guryaha lagu qurxiyo waa dabcan xuseen oo dhinacii suugaanta waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ciidamada kenya ayaa ka baxay magaalada baardheere ee gobolka gadow wararka ayaa sheegaya inay halkaasi sii joogaan ciidamada etoobiya oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee baardheere ciidamada kenya iyo etoobiya ayaa qabsaday halkaasi juulaay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii hase haatee ilaa imika amisom iyo dowladaha kenya iyo etoobiya midna wax wara kama soo bixin oo arrintan kamay hadal goobjoogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyey bixitaanka ciidamada kenya ee baardheere
booliiska britain ayaa sheegay inay soo xireen laba nin oo kale oo lala xiriirinaya weerarkii bambaano ee toddobaadkii hore ka dhacay xarunta tareenada london halkaasoo ay ku dhaawacmeen soddon qof mas-uuliyiinta britain waxay sheegeen in dadka la xiray ay kala yihiin nin afartan sideed jira iyo mid kaloo soddon jir ah kuwaasoo ku noolaa magaalada newport ee gobolka wells isla halkaana waxay booliisku shalay kasoo xireen nin kale waxaana baaritaano ilaa shalay lagu hayay nambarka iyo ciwaanada ay deganaayeen raggan maanta lasoo qabtay booliiska london ayaa war qoraala waxay ku sheegeen in raggan loo haysto inay ku leeyihiin weerarkii bambaano ee meesha tareenada laga raaco ka dhacay isku geyna shan qof oo rag ah ayaa ilaa iyo hadda loo qabtay qaraxyadaasi
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada jabuuti waxaa ciyaar kubadda cagtahi ay dhex martay laba kooxood oo ka kala socday ciyaaryahano kala matalayay dadka miisaankooda uu badan yahay ama burburan iyo dadka gaagaaban ciyaartan oo ahayd isaraggii saddexaad ee labadan kooxood isu wajahaan ayaa noqotay mid dadweynuhu ay aada u xiiseeyeen islamarkaana si weyn looga hadalhayay goobaha barkulanka bulshada iyadoo markii dambe ay guushu ku raacday ciyaartooygii matalayay burbuurka haddaba sida ciyaartu ay u dhacday iyo dareenka labada dhinac ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu inoogu diyaariyey warbixintan
halkani waa garoonka alxaaji xasan guuleed oo ku yaala bartamaha magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti waxay ciyaari ku dhex maraysaa laba kooxood oo aan hore looga baran inay isu waajahaan tartan ciyaareed waxaa kulan kubadda cagta afooda isu daraya laba kooxood oo ka kala socday dadka gaagaaban iyo weliba kuwa buurbuuran waa mid ka mid a dhallinyarada u ciyaaraysay kooxda gaaggaabka waxa uu ka feel celinayaa natiijadii ay ku soo dhammaatay ciyaartu wallaahi anigu waxaa joogaa elya goosh baa joogaa inkastoo ciyaartu ciyaartii hore lamid ahayn laakiin asa haatee ciyaartan waxaa la odhan karaa wayse soo adkeeyeen waan ka badanay laakiin maanta nasiib darro ciyaarta iyo ise soo adkeeyeen anagana isu waa se soo addoona insha allah wallaahi da shucibka boqol kiiba boqol anagiina taageeraysan yihiinba haas ahaatee inkastoo dee de kubaddan maawiilo ah loo arko marka kubaddan kale dhaadheerka besiga waa laga dulbatayba marka kubadda inaan ku cusub waddanka insha allah anagna de waxaa ka leenahay dee shucibkeena intaa iyo in ka badanba insha allah waa soo dalba doonaa burburka waa soo naqanaynaa waddanka iyo hay-adaha inta jirtaba waxaa kaloo uu sheegay inay rabaan sidoo kale inay tartan ciyaareed oo tan oo kalea ay ku waajahaan ciyaartooyga gaagaaban ee ku dhaqana dalalka qaaradda afrika wallaahi kuwaana dee fursad baa ku laanahay waa u dhici doonaa de kuwa soomaaliya abba etoobiya abba shanta waddana de maxadi soomaalida waa doondoonanaa u dhici doonaa wixii gaagaab afrikada iyo caalamka jiraba maxamed cosabe cawleede isaguna waxa uu ka mid yahay ciyaartooyga u safanaya kooxdan gaagaabka waxaana uu sheegay in laga badiyey balse ay ciyaaraha dambe isa soo adkayn doonaan waa ka maanta maanta aad baan u faraxsan yahay maadaama raggii burburaa naga badiyeen laakiin sannadihii hore waan iska lahayn raggan waan iska badinay labadii jeereer sannadii horena waan ka badinoo labaiyo ebril baa labadii xabad labii xabad baan kaga badinay laakiin maanta in kastoo xagkayga daciif iska hayn wayse soo dhudhuwen kiiloyad bay iska soo rideen alxamdulilah sannadda kale anag masaabaan isku soo adkaynayna cabbaas idiis qawrax oo ah guddoomiyaha kooxdan gaagaabka isagoo u warameeyey wariyaha v o ed ee dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa u sheegay in kooxda kale ay waajaheen waa buurbuurkee ay kulankan isa soo adkeeyeen isagoo sidoo kalena sheegay inay qayb ka qaataan dhanka riwaayadaha iyo weliba jirista filimaanta horta wallaahi waxay ka muuqatay waxaa la moodaya ciyaar isu soo adkeyn de si hore maaha de si hore dee khafiif iska dhahaynoo waan ka adkayn de maanta way naga abiinba maanta oo meel amarna weynaba haa wallaahi xoog isku soo adkeyn
gudoomiyaha ururkaa tahay ururkiin muxuu sameeyaa maxaa maxaa maxaa u taagantihiin maxaa qabataan qabanaa wallaahi filmaanta heesaha kubadda wax baan waxaynaa wallaahi filmaanta waxaa ka mid ah filmaan jacayla waxaa ma haysta adigu ma matashaa filmaanta saan bis ruwaayadaha matala ninkan baa heesaa
waad haystaa ha waan heesa anugu marmar markaa hees aan leeyahay maahayna hees waddanka fanaaniintu ay leeyihiin heesaha baan ku qaadaa maxaa ka mid cod ma ma iga quluqin kartaa waan ku heesa karaa heesooyin kuga heesi karay markaa hees uu leeyahay fanaankayga maxamed aadan dugsiye ayaan ku qaaday bal bal codkayga bal igu qoslin maadaama jilees yahay aya irooliyo wad mooye cimriiya adduunyada aqliigmu hadhin misley caawa ka horo cindigaygamu gelin cashaqa haweenkuye dooq ku cilaala cadhiyo candhaga keen ararta iyo xiisaha cagadhiganba waaye hurub yahay baxaysa idla kuma quudhe cawadhalad haddaan nahay cawadhalad haddaad tahay calaf bay kaasin
dhinaca kale kooxdan buurbuurka oo iyaga kulankan ay guusha ku raacday ayaa ku tilmaamay inay ahaayeen ciyaartooy wanaagsan islamarkaana kulankan ay shicibku ku farxeen mid ka mida kooxdan ayaa u warramayey waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax haye gruub burbuuran waxaad la ciyaartay gruub gaagaaban bal ka waran wallaahi dee horta waxay ahaayeen waa faransiiska waxaa la dhaha juero ciyaartooy wanaagsan bay ahaayeen shicibkuna dee aad bay u farxeenoo laba jeer baan kala badinay mar iyaga badiyey maantana anagaa badinay waa kaa waa barbardhac soo maa af soomaaliya sabaya soo maa waa kaa dee laakiin waxaa la qolyaha burbuuri ma ordi karayaan oo wadna xanuun iyo waxaas ka waran wadnaana xanuunaya ba ilaahay ballinkii wadnaana xanuunaya saacadda naga soo gaadhay saacadda noo helaysa saacadda naga soo gaadhay qaadkiyaan baan taagnay rag barjeeyo dee qaadka cuno dee calooshuna weyn tahay ilaahay baa noo soo gurma saacad naga garsay horaan noga dhammaatay
ciyaartan ayaan ahayn markii ugu horraysay labada kooxood ay isu waajahaan iyadoo sidoo kale ay kulamo kuwan oo kale ah ay horey isu waajaheen iyadoo dadweyne kala duwan ay ka soo qayb galeen islamarkaana ay si weyn u xiiseeyeen
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
duhur wanaagsan dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa deegaanada soomaalida kusoo badanaya goobaha lagu farsameeyo wax soo saarka gudaha xilli ay agabyo kala duwan weli ka yimaadaan dalalka dibadda magaalada gaalkacyo waxaa dhowaan laga furay goob hablaha dhallinyarada ahi ay ka bartaan sida loo farsameeya qalabka guryaha lagu qurxiyo gaar ahaana kuwa hidaha iyo dhaqanka ee haweenku ay farsameeyaan wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxaa uu sheegay in wax soo saarkooda looga maarmi karo waxyaabaha qaar dibadda laga keeno warbixintan ayuuna nooga diyaariyey qalabka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida waa howl ay bartaan haweenka waxaana magaalada gaalkacyo laga hirgeliyey xarun lagu barta qaybaha farshaxanka guryaha lagu qurxiyo iyadoo ay bartaan haween aad u fara badan ayaan axmed samatar waa macalimad waxa ay v o eda uga sheekeynaysaa qalabka ay bartaan gabdhaha iyo nuucyada uu ka kooban yahay noocyada aan samayno qalabka qurxinta ah laba qaybood buu isugu jiraan qayb aan ka samayno yacni waxyaabihii hidiya dhaqanka iyagii muujinaya sida dhiilaha rarada iyo waxyaabihii hidiya dhaqanka soomaalida kasoo jeeda iyo waxyaabo een, awal banaanka nooga imaan jiray oo aan barnay gabdhihii inay ka kaaftoomaan oo iyagu ay samaystaan oo een, waxyaabihii guryaha lagu qurxinay sida etoobiya oo kaleeto iyo yacni aada nalooga keeni jiray hadda laakiin gabdhaha iyaga ay barteen oo dhaqan ahaan anagu yaan asal lahaan laakiin aan cilmi ahaan qaadanay soo faa'iidaysanay kadibna yacni meeshii ay dhaqaaluhu halkaa nooga laaban lahaa gabdhihii iyo guryahoodii iyo waddankoodii materiyaalka waa laga heli karaa waddankii ay sameeyaan baan baran baan barnaa Ee, waa markii ugu horreysay oo magaalada gaalkacyo qalabkan ee, ee, farshaxanka guryaha lagu qurxiya lagu sameeyo maxaa idinku dhaliya ayaan inaad ee, gabdhaha bartaan oo aad samaysaan een waxaa nagu dhaliyay horta aniga xaruntaydan aslan waxaa la yidhahdaa magaceeda guryo bila guryo bila een maadaama kelmadda aan een, guryo bila ay tahay kelmad mug weyn micnaha aan u qaatayna uu ahaa inaan wax badan u, u sameeyo gabdhaha soomaaliyeed een waxay ahayd waxyaabaha ay gabadha u baahan tahay oo xaruntan ka baxa in la baro gabadha siday cunto macaan u karin lahayd in la baro sida iyadu isku qurxin lahayd in la baro siday gurigeeda u qurxisan lahayd waxay noqotay baahi guryo bila soo hoos gashay oo gabadha dee guryo bila ka soo baxda waa in ay intaba isku kaafisaa taasaa keentay baahidii inaan buuxino guryo bila inay farshaxankiina uu noqdo shaygii maadadii ay guriga ku qurxisan lahayd inay iyadu barato iyadu kana ganacsato een gurigeediina ay ku qurxsato Ee, qalabkan marka markaad samaysaan ma la iibgeeyaa oo suuqa miyaa loo iibgeeyaa mise waa un ee, farsamo gabdhaha ee, lagu baro siday u samayn lahaayeen Een, runtii hadda xaruntu laba qaybood bay isugu jirtaa qaybna weyba iibisaa oo xaruntaa iibisa een, qaybna een, way bartaa Een, qofka shaksiga barta oo marka meesha ka baxa oo eh, fa- een, cilmigan barta isaga iyo dee kartidiisa lakin annaga waxaan ugu talagalnay inuu kuna shaqaysto kuna qurxisto gurigiisa labadaba uu kaga faa'iidaysan karaa haddaad sharaxaad naga siisid noocyada qalabka aad samaysaan iyo inta ay ka kooban yihiin qalabkani waa qalab easy ah Een, markii laga soo tago kii hidiya dhaqanka ahaa oo dee cawskii iyo aan ka samaynayna raradii iyo kabadii iyo markii laga soo tago dhiishii iyo masaftii iyo waad naqaanaa wixii laga sameeyo kuwan kale hadda kuu muuqdo in dee shootaligii iyo isla duntii oo la qurxiyey iyo qaar awraaq laga sameeyey ama warqadda waxa loo yaqaano oo la kalariyey oo kalara kala duwan loo sameeyey Een, yacni kuwo waxyaaba een, biriqa ah oo markii hore dee ama dharka lagu tasho ama siyaabo kale loo isticmaali jiray oo iyaga sidan loo gediyey oo lagu sameeyey waxaasoo dhan ayaan isku geynay waxaan kasoo saarnay waxaa kuu muuqdo aadka u quruxda badan ee derbiyadii oo dhan ku sharaxan foos maxamed cabdi waxa ay ka mid tahay ardayda wax ka barta dugsiga guryo bile ee lagu barto qalabka lagu qurxiyo guryaha waxa ay iyana ka sheekeynaysaa ka hor intii aysan baran qalabkan guryaha lagu qurxiyo iyo hadda oo ay barato waxa ay ka faa'iiday waxaan awal qabay ra'yi ah in daahiyada aan laga maarmin oo aan loo baahanayn wax kale oo qurxin ah haddase waxaa ii muuqata in ay ka qurux badan yihiin daahdii alaabta aan barano oo iskugu jirta demiska iyo awraaqda iyo meecaadka iyo waxyaabahaas Ee, aniguna waan ka faa'iidaystay oo waan ku quruxsadaa gurigaygii ardayna waxbaan baraa oo hadda aan u bilaabay jamcada iyo khamiista inaan baro arday aan ku baraayo fairwanted Ee, ardada markii ay samaynayaan qofkii noo yimaado oo arkaaba wuu istacajabaa wuxuu yidhahdaa alaabtan aqligalba maahan markii uu noo yimaado anagoo samaynaynana wuu la yaabaa oo wuxuu yidhahdaa qofkii noo yimaado waa barana nagama walaabtaba qofkii kaleeto oo meel kale ku arkaana wuxuu yidhahdaa waxaan dalka laguma samaynin dibadaha laga keen qalabka aad ka samaysaan marka xaggee idinkaga yimaadaa gaalkacyuu dhex yaala waa kartoomada alaabta lagala baxo sida baastada iyo saliidda iyo kartoomada lagala baxo maryaha demiska ee biriqa saakooyinka lagu dheji jiray sidoo kale takuulihii iyo awraaqda e forti oo la kalareeyey la mariyey kalaro cawdan la mariyey amarinjiga ee cunada Ee, deegaanada kale ee gaalkacyo aan ahayn ma jiraan deegaano dad idinkaga yimaada oo aad bartaan ma ay jiraan laakiin insha allah waa rajaynaynaa inaan asbuuciima maalin u baxno deegaamadaas kaleeto ee aan ka hirgelino adinku maxaa idiin faa'iidaa annaga waxaa noo faa'iidaa in la barto horta maadaama la barto suuq bay yeelanayaan dadkaa baranaya guryahay ku badanayaan inkastoo qalabka guryaha lagu qurxiyo uu yahay agab la xardhay oo lagu dhejinayo derbiyada guryaha haddana macalimadayaan ayaa sheegaysa in hablaha barta farsamada ay laba waxyaabood ka faa'iideen waxaa faa'iido ah in ay een, een, gabdhaha iyaga horta ay gurigii gabadhii in ay gurigii daah un ay ku wareejin jirtay ay hesho wax ay kala babedesho oo qurux badan oo miiskii qadada iyo kii een, komadiinkii iyo derbigeedii iyo kulli iyo fadhigii iyo kulli wixii oo dhan ay ku qurxsato oo dee gabadha xirfad ay gacanteeda ku leedahay tahay oo dee soo jiidashadii ama bilicda gurigeeda ay uga qayb qaadato tii aan baranina ay uga faa'iidaysato intay samey ay ka iibsato laba laba wadaba gabadhi way faa'iidaysaa marna way iibsanaysaa marna gurigeeda way ku quruxsanaysaa ma looga maarmi karaa ee, daahyada guryaha lagu qurxiyo ee iyada derbiga lagu dhejiyo Ha- aad baa looga maarmi karaa daahyadaasaa laga maarmi karaa fareemyadii ama waxyaabihii banaanka nooga imanayay sida ubaxyadii iyo fareemyadii iyo aan banaanka ka keenayno oo dhan kanaa ka qurux badan dabcan guryihii iyo fareemyada waa ujeedaa oo hadda sida kuu muuqato fareemkii oo annagu aan samaynay weeyaan Een, marka yani wixii oo dhan kanaa annaga hadda yani gabdhihii ka jecel yihiin daahii albaabka daaqada iyo wax lamida inay ku xirtaan mooy derbiyadii waxay ku xardheen oo ku qurxiyeen wixii ay gacantooda ku samaysteen guryo bila imise hablood ayay soo saartaa oo farshaxanka martaa ee, ee, ee, ee, ee, sanadkii iyo bishiiba bilihiiba een horta koorasiya ayaan lixdii biloodba marba arday baa ka soo baxda een walow ee dee farshaxanku hadda aan leenahay yacni sida cuntada ay u fahmeen uu ka yaryahay tiro ahaan laakiin hadda waxaad moodaa in ay soo baranayaan oo dee markii gabdhihii horeo bartay ama macalin ku ah ama iibinaya ama guryo aad u qurux badan dhex fadhiya gabdhihii kale arkeen hadda tirada barataa aad bay usoo badanaysaa waa waxayna ahayd wax barashada ugu hooseysa ee la barto oo waxay u arkeen wax baahi weyna inaysan markii hore ahayn laakiin nasiib wanaag hadda aad bay usoo fahmayaan dadku waa markii ugu horreysay oo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug laga hirgeliyo xarun lagu barto farsamada farshaxanka lagu qurxiyo guryaha waxaana xarunta dhigta ku dhowaad afartan haweena cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid macali isaaq warbixintaasi nooga soo diray magaalada gaalkacyo halkaad kaso- kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wanagsano codkii fanaaniinta nasteexo indho iyo axmed zaki
baryaye sagal baal guduutiyo baryaye sagal baal guduutiyo falaadhaha la beegsaday bartamaha dawra falaadhaha la beegsaday bartamaha daruura nurka ku baaha anaa ila baabtahe nurka ku baaha anaa ila baabtahe kugu badhaadhay daymada barwaaqaystay aragtida buda wiilashayda ku buseela egmada kugu badhaadhay daymada barwaaqaystay aragtida buda wiilashayda ku buseela egmada
codadka macaan ee axmed saki iyo nastaxandho aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana dhegaystayaal ku soo dhowaada ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka sbain habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray waxaana kulanka hore uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee falensiya iyo malaga waxaana ciyaartaasi ay sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabowday shan gool iyo waxba ciyaaryahanka u dhashay waddanka talyaaniga ee simeone zaza ayaa shantaasi gool saddex ka mida u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee falensiya magaalada barcelona garoonka weyn ee camnou stadiumna waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo ibar ciyaartaasi waxa ay barcelona ciyaaraysaa kadib markii uu toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhaawacmay ciyaaryahan cusmaan dembele oo ay dhowaana ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee brushia dortman intaanay ciyaartu bilaabanin ka hor taageerayaasha iyo weliba ciyaartooyda ayaa xusuustay amaba taageero u muujinayay weeraryahanka dhaawacu ka soo gaaray waxaana ciyaartooydu ay soo xirteen funaanada ay ku taageerayaan ciyaaryahankii ka dhaawacmay oo magaciisa xabadka lagaga qoray hase ahaatee ciyaartu markay bilaabatay kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay la timid dardar ay ku doonaysay inay gebi ahaanba saddexda dhibcood jeebka ugu shubato ciyaaryahan leonel messi ayaa rigoore ay kooxdu heshay saxiixay waxaana goolka labaad ee kooxda u dhaliyey ciyaaryahan bolino oo kulankiisii labaad uu kooxda u ciyaaro goolkii labaad dhaliyey qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday kooxda kubadda cagta barcelona afar gool oo kale ayay dhalisay goolashaasi saddex ka midana waxaa saxiixay ciyaaryahan leonel messi halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahan denis suares isugeyn lixdaasi gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee barcelona afar ka mida goolasheeda waxaa dhaliyey ciyaaryahan leonel messi maantana kulamo adag oo ay ciyaarayaan kooxaha horyaalka dalka sbain ayaa waxaa ka mid a atletico bilbao waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee atletico madrid laganeesna waxaa u imaanaysa kooxda hirona deportivo la carunia waxay soo dhoweynaysaa alaves halka kooxda kubadda cagta real madridna garoonkeeda benaboye magaalada madrid ay kula kulmayso kooxda kubadda cagta ee real batesavia waxa ay iska hor imaanayaan kooxda las balmas tanna horyaalka waddanka talyaaniga talyaanigana hal kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee bolonia iyo inter milan ayaana iska hor yimid qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee inter milan lagu maray iyadoo laga koreeyo hal iyo eber waxaana goolkaasi lahaa ciyaaryahan simeoni fardi hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo laabtay ciyaaryahan marwi cardi ayaa goolka bareejada u saxiixay kooxda kubadda cagta ee inter milan sidaasina labada kooxood hal iyo hal bareej ah ayay ku kala tageen dalka ingiriiska waxaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa koobka la yidhaahdo u f l kaabka waxaana iskaga hor yimid kooxo kala gedisan oo herar kala duwan oo dalkaasi ah ka ciyaara ciyaaraha kubadda cagta kooxda kubadda cagta f c barmouth iyo brighton oven halbion oo ka wada tirsan horyaalka dalka ingiriiska ayaa hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta f c barmouth aston villa iyo melisborow oo iyaguna ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska ah waxaa laba iyo eber ku badisay kooxda melisborow hase ahaatee kulan adag oo dabcan ka mid ahaa kii ugu adkaa kulamadii habeenkii xalay ha la ciyaaray ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha dalka ingiriiska kuwooda ugu magaca roon leicester city iyo liverpool ayayna labadaasi kooxood ahaayeen waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda cagta ee leicester city waxaana liverpool lagaga badiyey laba gool iyo waxba ciyaaryahan kutiino ee qaybtii hore ee ciyaarta ciyaar islamarkaasina qaybtii dambe markii lasugu soo noqday uu macallinku bedel ku sameeyey ayaa waxaa macallinka markii la weydiiyey ciyaarta kadib sababta uu bedelay kutiinho waxa uu ku difaacay in ciyaaryahankan qorshuhu ahaa inuu ciyaaro qaybtii hore ee ciyaarta oo keliya waxauna arrintaasi ku sababeeyey ciyaaryahanka oo weli aan si wanaagsan u soo bogsoonin islamarkaasina aanu doonaynin inuu dhaawac kale ka soo gaaro maadaama uu yahay ciyaaryahan uu ku xisaabtamayo xilli ciyaareedkan in uu meel wanaagsan kooxda gaarsiiyo sidaa darteedna aanu khatar gelin karin in uu kulamo aanu diyaar u ahayn caafimaad ahaan wakhti fara badan la ciyaarsiiyo dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna halkaa inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadooyadila sida nabad
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascado inuu la socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha waxaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna aynu ku nasanno codka fanaanka cumar nuur cabdulle iyo heeskiisii ister
socodka laafyaha hagarlii wax qabashada hindiisii faalada wahaleeliiska shiikada haddaan caana lagu qabin ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkehaddaan caana lagu qabin ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodke waxa kugu haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo hoosjiiftogeda hoosjiiftogeda xallirma halilaad kumaasha dhalyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari
codkaasi fanaanka cumar nuur cabdulle ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambena waxaan lenahay sidaas iyo nabadgelyo
hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istari istari